waxaa maalmihii ugu dambeeyey sarkac aad u xoogan markaa ka jiray dhanka raashiinka oo dadku markaasi ay ka cabeynayeen qiimaha raashiinka ku yimid tani ayaa markaasi loo sababeynayaa qiimaha markaa canshuurta oo dowladdu sare ay u qaaday qaar ka mid a dadka markaa dukaanleeda ee xaafadda islihi ayaa markaa mikroofka la dhex qaadnay oo inooga waramay markaa xaaladaha ee ku yimid sarkaca qiimaha raashiinka sidoo kale waxa uu sarakac ku yimid qiimaha markaasi lacagta doolarku oo markaa doolarku uu qiimihiisu sare u kacay maalmihii u dambeeyey qaar ka mid ah dadka ayaa mikroofka ee la dhex qaadnay waxaana hadalooda ka mid ah magacayga waa cabdulaahi macalin waxaan laga hadlayay maciishadda iyo waxaa sare u kaca keenay marka maciishaddu hadda aaday u kacday sababtana waxaa waaye waxaa alaabta qaaliya waxaa waaye waxaa waaye lacagta oo doolarka sababtoo taa waxaa waaye alaabta oo alaabo waxaa jira loo kala oo waddanka ka dhex yimaada iyo alaabo international oo bannaanka ka imaada marka alaabta bannaanka ka imaanaysay haddii uu doolarkii uu qaali yahay alaabtii bannaanka doolara laga soo gadaa marka waddanka dhexdiisana lacagta lagu shaqeeya waa lacagdii waddankan oo lacagta karansiga lacagta waddanka kenya la isticmaalaa marka lacagtii inta markaa aruuriso markii wax gadoo gadoo lacagtii intaa aruuriso oo lacagtii rabtana doolar u bedesho faa'iidadii aa sarifka cunaa maadaama labada lacag ay doolarku qaalisayay hadhowtina alaabtii bannaanka laga marka alaabtii bannaanka laga soo gadaa way qaaliyoodeen bariiskoo kale waa loor bariis shan kun waaya hadda maanta bariiska ugu raqiisan waa afar kun iyo shan boqol awalna saddex kun laba kun oo ahaa jiray marka maciishadu qaali waaye dadkana micnaha waxay aad u saamaysa marka dadka oo dhallinyarada ah oo masaakiinta waxbaysanoo dukaamada ka shaqeeya oo lacagta yarta bashaar ku shaqeeya labaatan kun soddon kun ninkii labaatan kun qaada jiray maanta boqol doolar ku shaqeeya iyo wax la socda ninkii soddon kun qaada jiray saddex boqol ay ahaa jirta hadda waa laba boqol soddon kun marka dhallinyaradana way saamaysay oo dukaamada ka shaqeeya oo haasalo iska ah waxba aan haysan
marka idinka naftigiina yani alaabta lasoo degtaan oo kale raashinka soo marka saameyn waxay intee laga idinku yeelatay
alaabta alaabta banaanka laga keenaa alaabta banaanka laga keena waxaa maciishada qaaliyey waaba ayada sooma doolarka waaye waxa dhan oo oo maciishada kiciya doolarka waaye marka macnaha alaabtii lookalka xataa waa qaali hadda xataa maahan alaabta banaanka alaabta lookalka xataa waa qaali alaabta lookalka waxaa qaaliyeynaa tagsiga cashuurta alaabta banaankana cashuurtu dhibba ma yeelateen doolarka qaaliyeynaa marka waxaa waaye hadda maanta qofkii oo markuu dukaankan u yimaado oo kale labaatan kun ku adeega jira soddon kun uu afartan uu ku adeeganaa kii afartan kun lixdan uu ku adeeganaa sababtu taa qofka markuu meesha yimaado loor sukara uu gato ama caag saliida intaas almost toban kun uu marayaa oo wax kale ay isku jirin marka aaday maciishada u kacday runtii dowladdana kolley waxaa ka codsanaa inay maaragta wax ka qabato kwa majina mimi naitwa alimadare mfanyakazi wa hii duka ya bratco lakini ile mwaka hii mwaka ya leo imekuwa mwaka mbaya sana sana sana. Kwanza hii maisha ya president president wetu William Samuel Ruto, maisha imekuwa mbaya sana, kila kitu maisha imekuwa kali, sukari imepanda, hata mtu hawezi kunywa uji, chakula iko bei kali, mafuta bei kali, dola naye ndio hiyo iko juu. Sasa kama sisi watu ni hasara hata president mwenyewe anajiita ati yeye ni haswa. Tuko maisha mbaya sana, mpaka tunateseka na hii maisha. Bila tunateseka hivi, tunaomba serikali tafadhali itupunguzie karama ya maisha, juu maisha sio mzuri sana, maisha ni mbaya. Kama sisi ni hasara ambayo tunaingia hapa Isilii, tunapika kona, tunapata kibarua, tunafanya, lakini maisha imekuwa mbaya sana. Hata wakipata mia mia moja hivi uingie nayo kwa nyumba, hakuna kitu itakusaidia. Ukipata mia mbili uingie nayo kwa nyumba, hakuna kitu itakusaidia. Tafadhali tunaomba mheshimiwa yetu Rais President Samuel Ruto utupunguzia maisha, maisha yasikuwe kali sana. Kama sisi watu wako tulikupa kura, tunafinyika sana. Tafadhali tunakuomba, uliposoma budget ulisema utapunguza karama, lakini karama badala yapunguke inaendelea kusonga tu mbele.
Asalamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacii waxaa la cabdikirin xasan xuseen. Marka waxaan joogaa magaalada oo laaya Nairobi. Marka maashaalla horta aniga dukaana ka shaqeeyaa. Maxaa la raashinkana saas hataa waa la kordhiyey. Waaga horta raashinka hadee toban sagaal kun ama labaatan kun waxaasa lagu adeegi jiray. Laakiin hadda wallahi saaid macnaa raashinka kore u kacday. Doolarkana sidoo kale kore u kaceen. ya marka saliidii waa ugu hore lita- midka labaatan labaatanka litar waxaa la geda jiray adee saddex kun iyo waxaa la jiraa la geda jiray Eh, toban litarna waxaa la geda jiray kun iyo waxaa la ji- eh, kun iyo waxaa la jiraa la geda jiray laakiin hadda wax walba wallaahi qaylay naqdeen ya marka waxaa rajaynaynaa Ee, waxaa waxaa ka mid ah burkiyaa ka mid ah ee, bariiskiyaa ka mid ah sokortiyaa ka mid ah ee, maxaa kaloo la yidhaahdaa baastooyinka iyo maxaa la dhahaa saliid wax walba adiga waa la kordhi yaa cashuurta kun loo qada ayaa keenaysataa aa marka taasaa keenaysa marka waxaa rajaynaynaa marka intii oo macnaa oo nolol khafiifiya oo macnaa oo oo wax walba hoos nool soo dhiga insha Ah, mimi kwa majina naitwa Simon Obtea. Ah, mimi ni mfanyakazi kwa- wa hii duka. Hii duka inaitwa Pratco. Mimi nilikuwa hapa tangu mwaka wa 2015 mpaka leo hii. Sasa maisha ya mwaka wa 2015 mpaka leo hii nimeona ni tofauti sana kwa sababu ah, 2015 to 2020 maisha ilikuwa mzuri, lakini saa hii dola imepanda sana, mchele imepanda, sukari imepanda. Sasa hakuna hata haja ya kusema tufanye kazi juu maisha imeenda juu sana. Sasa kama sisi, mtu kama mimi mwenye mfanyakazi wa hapa, msara yenye nimepata hata haina faida juu dola iko juu, kila kitu iko juu. Sasa nimeona ujumi imeenda juu sana.
tani ayaa markaa ee, keenaysa ee, canshuurta markaa oo dowladdu sare ay u kacday iyo qiimaha ee doolarka oo aad u sare kacay cabdulaahi xuseen yuusuf warbaahinta star magaalada nairobi xaafadda isli